bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal dhammaantiin duhur faylah meelobirog tanswelbe magaalka idaacadda raadiyo baydhabo hormaad hawdasin ku dira welibaa ka dhawaadsana warkii duhurnama idaacadda raadiyo baydhabo qodobada warkaana duhurnama aysan ka dhegayso doontaanna welibaa ku mid ee imtixaanka fasalka tumin lamaad oo weliba jee gobolada dalka jeeglaha gebagabeeyey madax eero maamulka degmada baydhabo oo hasaare amaro ku dhan ee ganacsatada magaalada baydhabo madaxweyne saciid deni oo amaraxa ku saaray shiralka gaariyaalka farinlandiri codayaalka dhaqanka ee marka kalluumaystada degmada eyl oo ku cawadaha yaraanta noocyada biyo dowladda federaalk oo shaacidiyey in iyo saacado badan laka dadaala doona xiriirka kenya faahfaahinha kubadsi dil kudhihi xaafado ku tirsan magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ku hadalay xiriirka soomaaliya ee kenya maxkamadda weliba oo sukun dila karadii dad shabaabnimalan haysade aadan bare ducaale oo baaqandiri madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada akhbaaraadka bannaanka warkaana duhurnamo aysan ka dhegayso doontaanna midowda afrika oo leyliyay hubnimada dalka maali iyo suudaan oo dib u eegas ka sameeyi doonta heshiis iyo lagali ruushka waayahay dhegeystayaal mar kale duhur faylah weliba waa maalnamo arbacata taarikhdan iyo kabeeganta lamada baliilihaad ee lamada kulabaati kooda haddana hakaba hakdhawaada qodobadii warkaana duhurnama oo faahfaahsan duhur fayla ka bilaabnay qodobkaana ka horeeyay ee warkaana duhurnama ee imtixaanka fasalka tumi lamaad oo jeekalah gebagabeeya dhammaan gobolada dalka soomaaliya sida warka musninka faahfaahayo maxamed cabdiraxmaan cali
cabdimajiid weliba geeka oo arbaa-e yeetaa maalintan ka dambeyta imtixaanka dowladda lakuweda ini laha gebagabeeyey gobolada dalka gaar ahaan magaalada baydhabo ayaa waliba kumid haytay magaalooyinka uusoo ku socday imtixaanka dowladda ee fasalka tumi lamaad ee dugsiyada sara kaasoo habilaawaday maalintii sabtaga hayti oo kabeeganhayti labaatan iyo sagaalka bilo may hana dhaaftii waliba ardayda imtixaankaas galay iyo diireyna afartan iyo lama kun oo arday imtixaankaas anfadheti maalintii isbilaawda ee sabtaga hayti inta liskula warhaayo waliba imtixaanka markii isbilaawda ee ku hadleen mas-uuliyiin kutirsan dowladii oona ardaydan rajeeyay iniyo iyo guul diiraan ardayda sayti afartii lamada kun diiras imtixaankan fadheti iyo waliba iyo kashar sugnaayeen maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir gaar ahaan maamulka koonfur galbeed markii una fiirina ee waliba galay arday kuran dhaafasi saddex kun arday oo waliba ahaayay gobolka ama maamul goboleedka lamaad markii laku reebo gobolka banaadir oo galay imtixaanka ardaydan ka badan ardaydan yaa waliba aan kumid hayna imtixaan ka galaayeen ardayda hakujeeda gobolka maamul goboleedka puntland ooyo toddobaadka horeeyeen imtixaanka ardayda fadheeti ee lagu qaaday gobolada dalka walibaana geeka yeetaa maalintan ka dambeyta imtixaanka siti iyo galaayan ardayda waana iyo hangebagabeeba doonaa majiid
ciidan mahadsi maxamed cabdiraxmaan cali farinlandiri odayaalka dhaqanka ee degmada marka sida faahfaahinta warka musninka firo maxamed cali yunis shuuriya guddiga amniga gobolka shabeellaha hoose weliba awaamiirha ku saaray shakhsiyaadka hubka ka dhowadada gudaha magaalada marka ee gobolkaas kolonka guddiga usawaaldhadi weliba shirgadoomiyahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ujeedka kolonkaas weliba haay silin dardargeli lahaay ammaanka magaalada marka kulanka madiha dhammaadi kureed weliba warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guud ee gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur c d weliba farmingenderey ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya iyo odayaal la sheegi intay xidhiiri layin dagaalamayaasha al-shabaab farmiintaas iyo weliba siqaasi enkadare odayaasha dhaqanka deegaanadaas gobolku shuruuc iyo xeer hoosaad u soo saaray oo gobolka shabeelle hoose degmooyinka maxaa kula lagu kala dhaqo in degmooyinka gobolka shabeelle hoose dhammaan siddeed degmo ay ugu horrayso magaala madaxda maxaa kula degmada marka in gudoomiyuhu yahay gudoomiyaha amniga degmada marka laamaha amniga heer degmo inay asaga hoos imaanayaan ayna yeelanaya shirarka maxaa shirka maalin walba talaado ah inay yeelanaya shirka amniga oo xafiiska gudoomiyaha degmada insha allah uuna shir gudoomiyaha gudoomiyaha degmadu uuna yahay gudoomiyaha maxaan ku rahdaa amniga degmada salaliga marka waxyaalaha maxaan ku rahdaa aan ugu tala ugu talagalnay saxaafadda inaan ka sheegno maxaan ku rahdaa aan ugu talagalnay waxaa ka mid ah in maxaan ku dhahdaa siduu gudoomiyaha u sheegay maleeshiyaad iska socda oo raba dadka inay maxaan ku rahdaa isku diraan ama xabado iska ridaan ama dadka dhacaan ama maxaan ku rahdaa xoogo maxaan ku rahdaa fadqalalidii maxaan ku rahdaa nabadgelyo xumo abuuraan waa mamnuuc laamaha amniga uu gudoomiyaha guddoomiya ugu yahay waa arrintaas maxaan ku rahdaa waajibaadkaas runtii aad iyo aad aan ugu farxnay shirkooda in maxaan ku idhahdaa ciidanku ciidan qalabka sida ee dowlada inuu yahay isku shaqo yihiin isku xirmaan oo maxaa kura ciidanku wada shaqayn inay ka dhexayso oo habeeni maalin ah oo ciidan maxaa kura la yidhahda ciidanka qalabka sida in odayaal waxaa jira maxaa kura caadaystay shabaabka u shaqeeya argixisada al-shabaab oo ninkii lasoo qabtaba ka deeya laamaha amniga ama maamulka degmada oo maxaa ku rahda hadi har iyo habeenba ku shaqeeya rabitaanka shacabka oo aada torotoro ugunji maxaan ku rahda biyo cagaar maxaan ku rahda gandarshe jilibmarka ilaa iyo kuyo barow saa la ligaya marka annagu odayaashaas maxaan ku go-aanan ka qaadanay shaqay shuqulku ma laha annaga dowladaan nahay argixisada al-shabaab cidduu adeegaysa ha tagta meesha maxaan ku raha nimankaas argixisada ay joogaan mar dambe arrimaha amniga iyo maamulka maxaan ku raha dowladda koonfur galbeed maxaan ku rahda oon wakiil ugu nahay kama yeelayno odayaashaas waa inay ka waantoobaan laga bilaabo maanta guddiga amniga annagu amaraan siinay oo ah tallaabo sharci in laga qaado ciddii al-shabaab lagu tuhumo ciddii maxaan ku raha al-shabaaba argixisada oo lasoo qabtaa laamaha amnigu ilaa maxaan ku rahdaa ay ka soo caddeeyaan ama maxaan ku rahdaa baaritaankooda lagu jiro ma ka daba imaan karaan odayaashaas digniin baanu siinay muddooyinkii inkada dambeeye magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose weliba ha ka badaday shakhsiyaad xidhiiro toosa lala dagaalamayaasha al-shabaab mararka qaar degmada weliba ku dhiyay dagaalan dhexeey al-shabaab iyo ciidamada dowladda
ciidan mahadsi maxamed cali yuunus suuriye ee maamulka degmada baydhabo weliba ha saarena maro ku dhan ganacsatada magaalada baydhabo sada faahfaahinta warkumusninka fero maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro waxaa maanta magaalada baydhabo kulan ku yeeshay mas-uuliyiinta sarsare ee maamulka degmada baydhabo oo ugu horeeya duqa magaalada xasan maalid axmed bikole ayaa waxaa kulankaasi looga hadlayey arrimo la xiriira shatiyada ganacsiga kaasi oo la rabo inay goostaan ganacsatada magaalada baydhabo gudoomiyaha degmada baydhabo xasan maalid axmed bikole oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay inuu jeedka kulankoodu uu yahay ogeysiis la siinayo ganacsada taasi oo ah inay goostaan shatiyadii ganacsiga ahaa ee ay ku shaqayn lahaayeen gudoomiye biikoole ayaa sidoo kale sheegay laba sano kadib in dowladda hoose ee degmada baydhabo ay bilaabayso shatiyadii ganacsi ee lix biloodka ahaa kaasi oo sheegay in looga baahan yahay qof kasta oo ganacsi ku leh magaalada tan baydhabo shirkii jiraaid saaka fiskalka qobadayo iyo ujeedadiis waxaan rabnaa inaan bilaabno shatiyadii magaalada baydhabo maadaama muxuu ahay laba sano la maraayo shati la taaban la gooy dowladda hoose yani muxuu ahay shaqadii ay lahayd ee waajibka ahayd inay gudubto ayaan ku dhaqaaqayna haddii ilaha yidhaahdo shatiyadii la bilaabaa oo lix bilood lahaa dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa inay goostaan shatiga waxaa la sharciyayso sharciga la rabaa dukaan kasta mh ganacsi kastaba shati oo international waayo lama shaqeeya kara shatilaan shatigooda inay goostaan ayaan dadweynaha ugu baaqaynaa codsanayna ee dowladda hoose ay la shaqeeyaan ay soo doontaan sha- shatigooda ay yimaadaan shatigaas markii la goynayo ee awaamiirtii dowladda ama tan kan maayarka mise maamulka waxaa weeye shatiga lacagta waxaa lagu shubaa akoonka dowladda hoose ayaa lagu shubaa hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmahan magaalada baydhabo ay ka socdeen nidaam cusub oo ay ku shaqaynayaan gawaarida sida mootooyinka baabuurta waaweyn iyo baabuurta yaryar waxaana ganacsida magaalada laga rabaa inay ku shaqeeyaan nidaamkan cusub ee soo kordhay
kaas wali bahay maxamed abdiraxmaan cali ji- eh, maxamed abdiraxmaan ibraahim jirow Eh, dhinihii kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud weliba uu sheegay in dowladda soomaaliya iyo qeyb ku heta dhaqaalooyinka biyaasa doorashada ee ka helaan waana ee ku helaan musharaxiinta inta kalena laki uu sugu weliba beela caalamka weliba saasoo kale uu sheegay in dhaqaalo fara badan iyo ka biyi doonaan doorashada soomaaliya waana la baahanyay in la hela dhaqaalaha hooseysay doorashada ee soomaaliya iyo inqaqabsanta kooxo hubeysan oo bastooladay ee iyana xamiinka xalay hayti ah xaafad ku tirsan degmada yaakshid ee gobolka banaadir kadilan sarkaal la sheegay inuusu ku tirsanaya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan xang nabad sugidda dalka lanjeysidii sarkaalkaasi weliba ku dhiiday xaafadda towfiiq ee degmada yaakshid welina ka geeri rasaas laka dhowye qeybo sare ee jirshe iyadoo markaasi goobta usukubastay raggii ka dambeeyay falkaasi dilka al-shabaab iyo ku hadalii dilka xalay magaalada muqdisho welina iyo sheegana in mas-uuliyadaasi iyo in iyo dilin saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda gaar ahaan hang dharcadke saasoo kale shacabka eh, yana magaaga sarkaalka eh, eh, sheegeen cagaweyne ulina majara walwar eh oo dhunku hadalo laama ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ka iidan dalkaasi dhiye magaalada muqdisho caasimada dalka weliba xiliyada qaarsho ku dhiyaayana dil quruxaysan oo jeysaan rag hubeysan welina falalka qaarsho lanjeysida askarta dowladda oo sheegdaan mas-uuliyadana al-shabaab madaxweynaha dalka ciraaq doctor cabdiraxmaan eh, doctor barham salaad wali- saalax weliba uu si- eh, qasriga madaxtooyada magaalada baqdaad gadoomiyey warqada aqoonsiga danjiraha safiirka cusub ee safaaradda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya fadhii doona magaalada baqdaad mudane liibaan sheekh maxamuud eh, malinguur ka horeyntii danjiraha liibaan weliba mahadnaqay madaxweynaha dowladda ciraaq sadafayle ee uusa aan aqbali welina uusa sheegay eh, salaan iyo bogaadin eh, aan waday mada- aan ku waday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed abdulaahi farmaajo usunan rajay caafimaad iyo weliba horumar guud ahaan shacabka ciraaq iyo weliba hogaamiyaalka eh, hogaamiyaashu doctor barham danjiraha soomaaliya mudane liibaan sheekh maxamuud weliba dhinishe caddeey sada dalkan us dalshe anfadaha ee hoojinta xiriirka lamageesoodka ee badqabka sida landiiro lahay dano guud iyo weliba ee manfaqada gobolka usoon markaasi muujiyay sida anka farxa- sida farxadiisa eta taageerada ciraaq iyo howlgalka soomaaliya dhinigi kale madaxweynaha dalka ciraaq barham saalax weliba uuse sheegay in safiir liibaan uusan rajew inuu isku guuleysada waajibaadka diblomaasiyadeed ee baqdaad usoona markaasi muujiyay in dowladda ciraaq iyo diyaarata iniyo biida walkasta oo ka taageero korta sidii soomaaliya ee sidii guulan ku deeri lahay iskaaladowka lamada dal ee walaalo ee danjiraha liibaan sheekh maxamuud ee manguur weliba qabiir oo oo eh qabiir muddo ka badan afartan sana ka jari arrimahan iyana diblomaasiyadda usoon markaasi naqday danjiraha saddexaad usoon markaasi marahayo ee am- ee hamara safaaradda soomaaliya dalkaasi iraaga burburka kadib iyadoona markaasi munaasabadan jeeka warqadilka gadoomiyaha ee safiirka kaweheliyayana ee, qansulka safaaradda soomaaliya ee dalka ciraaq cabdifataax sheekh axmed wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ku hadlay xiriirka soomaaliya iyo weliba kenya sida faahfaahinta warkan husnin kafeeriow cabdirashiid abuukar antena
wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud ayaa sheegay in uu socdo dadaallo dib loogu soo celinayo xiriirka soomaaliya iyo kenya oo meel hoose gaaray dowladda qatar ayuu tilmaamay in juhdi ay gelisay wadaxaajoodka labada dhinac islamarkaana muqdisho iyo nairobi ay u dirtay hal wafdi oo xog dhegaysi ku sameeyey cabashooyinka iyo muranka labada dhinac wasiire maxamed cabdirasaaq ayaa tilmaamay qaabka uu u socdo dadaalka iyo cidda wadda iyo heerka uu gaarsiisan yahay balse wuxuu ku gaabsaday in horumarka iyo dib u dhaca laga gaaro aysan u wanaagsanayn wadaxaajoodka socda ee u dhexeeya labada dal ee soomaaliya iyo kenya maxamed cabdirasaaq maxamuud wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa siyaasadda dibadda soomaaliya ku sifeeyey mid la jaanqaadaysa caalamka intiisa kale xilligan islamarkaana aysan ahayn mid meel keliya taagan xiriirka soomaaliya iyo kenya ayaa go-ay diseembar laba kun iyo labaatankii waxaana ay xukuumadda soomaaliya ay u yeeratay danjirihii soomaaliya u fadhiyey dalkaasi kenya danjire maxamuud axmed nuur tarson halka kenyana safiirkeedii magaalada muqdisho dib loogu celiyey dalkiisa kenya muddo kooban ayay u qabatay dulumaasiyiinta kenya ilaa markii dambe go-aano culus labada dowladood ay kala qaateen
ciidan mahadsan cabdirashiid abuukar antena weliba magaalada gaalka ayaa xarunta gobolka mudug ka bilaawday dhageysiga kiiska shan rag oo ku tirsan ururka al-shabaab waxaana soo horey lankiradii xukunga maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada puntland weliba shantan nin iyo horey ankariday xukun diltoogashe balse iyo ha dhammaysadeen muddadii raacafaanka ee la siiyey maxkamadda sare ee ciidamada puntland weliba jeegan fadhida doonta wejiga lamaad ee kiiskan iyadoon markaasi ragga oo madaha usin ay lanlaka magacaabo faysal gunjis iyo weliba kiisyo bilaawda doona madaxweynaha puntland weliba maraxa ku saaray shilaalka gaadiid ee ku dhiyow puntland sida faahfaahinta warkan usyanigfirias leyle ibraahim madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay deegaanada maamulkaas kusoo bateen silal gaari ay ka dhashaan khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jiraan waxaana uu sheegay in laamaha amniga puntland looga baahan yahay inay hubiyaan dhallinyarada dalxiiska u aadaya deegaanada qaar ee puntland inay yihiin kuwo awood u leh inay si wanaagsan u wadi karaan gawaarida sidoo kalena waxa uu hadalkiisa uu intaasi uu ku daray madaxweyne deni baaritaan lagu samayn doono wadayaasha gaadiidka qaarkood oo isticmaalaya waxyaabaha ammaanka dooriya waxaana uu ugu baaqay inay wadayaasha gaadiidka inay noqdaan dad mas-uul ka ah dadka ay gaarida ka wadaan waxaa tihiin kuwii maxkamadaynaya oo maxkamadaha u diraya waxaa tihiin kuwii anshaxumada jirta qabanaya waxaa beryahan aad noogu soo batay shilalka gaadhiga waxaan farayaa dhammaan ciidamada booliiska ee kontaroolada jooga dhallinyarada in ay dalxiisaan oo meelaha quruxda badana dalka aadaan oo ay damaashaadaan waa wax wanaagsan oo aan soo dhowaynayno laakiin waxaan rabaa gaadhigii kontaroolka maraya ee damaashaad u socda oo aanan dareewal mas-uul ah uusan wadin inaan loo oggolaan inuu baxo dhallinyaradu intay baabuurta aabbood ka soo qaataan ama dhallinyaro meelaha ka soo qaataan intay iswada raacaan iyagoo aanan lahayn garaadkii ama aqoontii xirfaddii dareewalnimo inay maalin walba ayna gidaarada ku dhicin qofka dadka kale ee aan badqabka qabin ee mararka qaarkood dhaqannada xunxun samaynaya ama ay dhici karto maandooriyaal un isticmaalana waxaa la rabaa markay hubiyaan inay gaarigaas ay meeshiisa ku arraysteeyaan oo joojiyaan warkan ka soo yeeray madaxweynaha puntland ayaa waxa uu ku soo aaday xilli dhowaan deegaanada hoostaga magaalada garoowe ay ka dhaceen shilal gaari oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
waayahay leyle ibraahim aadan in haytasi dhinihi kale hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya aadan bare ducaale waliba ku hadalay munaasabad kudhiyadii magaalada nairobi iyadoon markaasi sabaaqan diri madaxda dowladda federaalk iyo hang maamul goboleeda aadan bare waliba uu sheegay in madaxda soomaaliya lanka baahanyay in go-aanku diiraan noqdowka hanka jara danta dalka iyo weliba dadka soomaaliyeed islamarkaasna xaliyaan walkastoo khilaaf dhalikura hogaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya iyana madaxda dowladda federaalk iyo hang maamul goboleedada weliba uusan ka baaqay iniyo ku taladaan inwaan go-aanku diiraan balse iyo anqaadana walyaabo iyo hangmaryaan beel caalamka weliba aan ka baaqay madaxda dowladda federaalk iyo hogaamiyaalka gobolada iyo siyaasiyiinta gaar ahaan farmaajo in markii taladaas in go-aankin weliba ka saleysnaa ku danta soomaaliyeed dadka soomaaliyeed weliba dalka soomaaliya danaqadow iyana ereyih ee aadan bare ducaale ah hadalka hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya aadan bare weliba hakiyada iyadoona dhowaan madaxda soomaaliya iyo heshiis rasmi ay ku direen khilaafkii horey ee khilaafka hareey qabsoomowka doorashada dalka kaluumeystada degmada ee degmada cayl weliba ku cawdahayna yaraadowka noocyada kaluumada qaar sida faahfaahinta warkuusninka feriaw saciid maxamed nuur saciid sabriya kalluumaysatada maamul goboleedka puntland ee soomaaliya yaa sheegi in la nabadguuri noocyo ku mid ah kalluunkii milaas ku noolada jari kalluumaysatada ku nool degmada eyl yowbayo sheegana in badda la kuwaay nooc ku mid ah kalluunkii la kakasay oo iyo kalluumaysada jaran dadka milaas ku nool caasho cabdikariin caasho ceel oo soddonkii sana ee ankadambeyti ku shaqeeyay sidaasi kalluunka yooyba sheegtay noocyada kalluunka ee lakuwaay badda noocyada luwaay iyo caasha waybaya ka tilmaantay in iyo ku midayin sida libaaha cadka mishaarka maafooska lugcadda caweer iyo nibriga kalluumaysatada iyo arrintaas wayba yoong aanay hayna maraakiibta shisheeye ee sida sharci darade yoong kalluumaysadaayan badda soomaaliya anaas oo sidayoo sheegen xaalufihayan badda kalluumaysatada soomaaliya iyo ka eedayan in jaran maraakiib haalufinkahaya khayraadka ka jara badda inkastoo yoona la ka eeday in yo falal burcad badeednimo kulogleyn majaran ciidan bad oo yeelata soomaaliya oo si buut an ilaaliyi kora xuduudaha badda taas oo sheenasa in maraakiib iyo sharci dare ha ka galan biyaha soomaaliya dalka soomaaliya iyo leh heebta anka dheer afrika inkastoo haddana iyo yarta ku faa'iidaysadowka khayraadka eedkun hoogan ee badda dhex buuho
idan mahadsiyin saciid maxamed nuur saciid sabriye midooda africa weliba suugo meelero weli warkii duhurnama ee idaacadda radio baydhabo dhegeysanaytan haatana akhbaaraadka banaanka midooda africa weliba sugmeelgaari enrojiana hubinnimada dalka maaliya ururkaasi welina tallaabadaasi iyo jawaabanata afgembigii milatariga iyo khubsan dowlada dalkaasi toddobaadkii halhadhaafi bayaan hakubahi midooda africa weliba laga sheegay in maaliya la kulamo doonto unaqabateen dheeraad ah haddii milatariga iyo awooda dib aan kulanagsana dowlada rayidka milatariga weliba markaasi isbuuci hore hirina madaxweynihii kumeelgaarka ahay ee baah naadow iyo weliba ra-iisul wasaaraha mukhtaar own kadib cadaadis badan oyo saareen waana iscasileen arintan dhabarjaabka dadaalanka b in dalka galbeedka africa laka deersii doorasho dimuqraadiyadeed sidaas bilowstii bilowgii kadib markii isla milatariga afgembi awoodeediyo ka tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi abubakar kenyati kente urur goboleedka owas ee galbeedka africa ayaana isna ahadi maali kuruujiday hubinnimada ururkaasi ee midooda africa taliyaha guud ee ciidamada dalka suudaan jenaraal maxamuud cuthmaan cali xuseen weliba uu sheegay in dib u-eegis ka sameey doonaan heshiiska badda ee xusi iniyo ka jiraan qodobo waxay walweelego koraa danno dalka suudaan taliyaha ayaa hadalshee ka sheegay wareysi khaase o c c telefishinka the blue nile channel welinuusu xusay in xiligan wadaxaajood kalileya suurtagalnimada dib unfiiryowka heshiis sallanhubi dano iyo macaamiisha suudaan ee ku helo korta meelmarinta heshiiskaasi taliyaha guud ee ciidamada dalkaasi suudaan jenaraal maxamuud cusmaan cali xuseen weliba kale uuse tilmaamay in heshiiskan weli dhinisho sharanka noqdo kon islamarkaasna heshiis weliba dhinisho sharan ku noqdo islamarkaasna la fiiri doona dano dalkaasi weliba howgalo koro bulshadii dhinigii kale weliba uuse tilmaamay in dalkan iskaashiga milatariga la furanyay dalka mareykanka isoon markaasi dhinisha kale ows markaasi beeni in wal xiriir laleyin dib u eegista heshiiska rusia hagaaji doona xiriirka mareykanka laleyin dambiyada bili abril dowlada suudaan weliba ayaa shaaciday in xakameynta heshiiska rusia saldhigga milatarika ee ka dhisan laleyin dekada magaalada borto ee suudaan ee kabiga ee badcas dhiniga badcas kastaba nagato documentary heshiiska saldhigga milatariga ee rusia iyo horey weliba ansaxayay rusia saldhigga logistiga ku dhisan suudaan iyadoo markaasi muddada heshiiskaasi uusa noqdo doona labaatan shan sano oo laku kordhigi karo toban sano kale haddii lamada dhina ee suudaan iyo weliba rusia iyo iska rahan dhegeystayaal welibaantaninka dhan warkii duhurnimo ee idaacadda raadiyo baydhaba warkana weliba hasaare maxamed cabdiraxmaan cali ana aad mujadaan abukarasina suuse qaybta farsamadana weliba in fadhiyay cabdinuur boorow intii warkan lamid eh dibka kulmaana sidaas nabadgelyo iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
sankuneefle bani aadamkan wixii uu soo saara saxaafaday ugu sarraysaaye dhallinyaro la soo soocay oo tababarkoodii sita ayaa wararka sii daynay soddon sano iyo saaka wixii dhacay ayay saacad kugu siinay sariirtaada adigoo ku sugan sii saara wararkay horeyba soo dayne adduunyada salkeedaa hadduu dagaal dawlad saameeyo saadiqow saacad ayay ku soo saari wararkii oo sugan siduu dowladdaa dagaal ku saameeyey zaylac ama somalilan oo idil wixii saaka dhacay ayay horeyba kuu siine samaan iyo wanaag ayay soo gudbinaysaa oy ummadda siisaaye dadweynow dadweynow wixii aad sugaysaan waa sawdkii idaacadii baydhabo wararka sii dayne eebow adaa na siiyaya idaacadda reeriyow baydhabo